qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa xabaalo wadareed ayaa laga helay duleedka deegaanka ceel helay ee wilaayada galgaduud halkaas oo ay ciidamada maraykanka ku duugaan saddex caruur ah iyo ayeeyadooda kuwaas oo ay duqeyn ku dileen ciidamada africom axmed maxamuud suuke awoowaha caruurta ee maraykanka oo dadweyne ku xasuuqeen ayaa warbaahinta kula hadlay xabaalo wadareedka laga helay caruurta iyo ayeeyadooda bismillaah meeshaan waad aragtiin dadkii toddobadii bisha sagaalaad maraykanku ay ku duqeeyeen tuulada la yidhaah oodu weyn oo la waayey meydkood iyo noloshood meeshaan la yidhaahdo ceel la helay oo ay ka guureen nimankaasi saddex carruura iyo hooyadood oo aan wax qaaba u dugayn laaragoo luguhoodii bannaanka yaalliin ayaan ugu imid anigu waxaa iga maqan shan carruura oo afar wiilal tahay midka ugu weynu toddoba jir yahay midka ugu yarana uu hal sana iyo bar jir yahay iyo gabar shan sana jir ah shantaas anug awowgoodaan ah hooyadii aniga ilmaha ii dhashay aa lix ku ah noloshood iyo meydkood saaka ka hor isma aana soo dultaagin hadda waxaan haayaa meydkoodii saddex carruura iyo hooyadii marka ugu horraysa waxaa ilmahayga aniga laayay maraykan wuxuu ku laayay dayaarad wuxuu ku laayay maaragtay wax asagu oo wato wax anigu aan ka qabana ma jirin waxaan nahay shacab shacab ummadda soomaaliyeed ka mid ahaan nahay waxaan nahay shacab shacab ahaan aan naloo laayay wax annagu aan ka qabnay ma jirin annagu shacab baan ahay waxaana laayay oo ilmahayga iyo hooyadii ilmaha ii dhashay laayay maraykan waaye waa maraykan qof kale ma aysan lay ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa meel kasta oo ay joogaan dal iyo debed saddex anug iyo hooyadii meydkoodii saaka waan arkaa waxaa iga maqan laba wiil oo aanan nolol iyo geeri midna aanan ku hayn ummadda soomaaliyeed iyo wixii muslim ah oo maaragtay ashahaatu laa ilaaha ilaahu yidhaah waxaan ka codsanayaa labadaas wiil inay ela baadi goobaan qofkii muslima qof kasta qof kastana berri waa inku imaanaysaa qof kasta waa ku imaanaysaa sida ayaa loo gelayaa maanta qof kasta oo muslima ama soomaaliya ama dal iyo debed ha joogta waxaan ka codsanayaa inay ilmahaas nolol iyo geeri afar qofood geeridoodii waan arkaa waad u jeeddaan saakay meeshii ay maaragtay lugahoodu ka soo jiijiideen ayaan ugu imid waa u jeeddaan meesha aniga meesha ay yaalyaallaan waad u jeeddaa oo mabacda oo aan hadda ka hor duuga xataa lay dhihin dad soomaaliyeedna i dhihin maraykanna i dhihin ilaahay baa i waafajiyey ilaahay baa i waafajiyey waxaan codsiino ka ahay dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimeenta ah inay ilmahaa nolol iyo geeri labadaa canug ila raajaan maalkaygiyaa lagu laayay magaadaydii baa lagu baaba'shay wixiiyo meel bannaana jooga oo baabbaha oon meydna la arag nololla anigaan ugu imi haddana meydkaas aad u jeeddiin aan dul joogaa hooyadii iyo saddexdii carruuraheed waa waxa laaya waa maraykan qolo kale ma layn qolo kale ma layn ilmahaygii iyo hooyaday hooyadii ilmaha ii dhashay dayaaradaha daroonka la yidhaah iyo erokobtol iyo dibaabaad ay wateen oo ayagu hoggaamihaayeen ay ku laayeen waa ay ku laayeen waa ku baaba'asheen jika bannaanay uga dhigeen maal wixii meesha yiil wixii dad joogay oo anugu aan iska lahay meeshaasay ku laayeen anigu shabaab ma ihi dawlana ma ihi dad nin shacaba oo ummad soomaaliyeed ahaan ahay qof aan la shaqeeyaa ma jirto qof yacni maaragtay aan aan aan anugu maaragtay aan dawlad u aha ma jirto shacabaan naha annagu shacab ummadda soomaaliyeed la yidhaah waxaan codsanayaa ummadda soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto inay labadaa canug ila raajaan noloshooda iyo geerid hadday dhinteen meydkoodii inaan helo waa aan tuganaya hadday nool yihiinna noloshoodii aan helo intaas ayaan codsanayaa intaas ayaan codsanayaa meesha la yidhaha ceel la helay een, qarkiisa waxaan u jirnaa hal kiilomitir hal kiilomitir meel u jirta ayay maaragtay iska dhigdhigeen intaasna nooma ay sheegin dad soomaaliyeedaa jooga oo soomaali lagu sheegayo nooma ay sheegin ma maqlaysaa nooma aysan sheegin ilaahay baa ku mahadsan ilaahay saakowna waafajiyey maydkoodii baan helnay waa ka halkaa yaal yaalla maaragtay hau ahaayey dadkaasu dad maraykan laaye waay maraykanaana laayi maraykanaana laayi asagaa ilmahanagii laayi maalkanagii asagaa laayi wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kaasi waxa uu ahaa axmed maxamuud shuuke dhanka kale xarakatu shabaabulmujaahidiin ayaa soo saartay war-saxaafadeed ku aadan xabaalo wadaneedkaasi waxaa war-saxaafadeedka inoo soo jeedinaya waryaheena maxamed cali aadan war-saxaafadeed ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ciwaanna looga dhigay daahka rogidda daboolka africom xabaal wadareed laga helay gobolka galgaduud kuna qornaa luuqadda ingiliishka ayaa lagu sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay heshay xabaal wadareedka dadkii shacabka ahaa ee horraantii bishii sebtembar ay ciidamada maraykanka ku xasuuqeen deegaan hoostaga degmada ceelgaras ee gobolka galgaduud waxaa bayaanka lagu yidhi kadib xasuuqii wuxuushnameeye africom ku gumaaday shan caruur ah iyo ayeeyadood ee lixdii bishii sebtembar ka dhacay deegaanka oodweyne ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab daaha ka faydaysaa cadaymo hor leh oo bannaanka soo dhigaya macluumaad ku saabsan howlgalka uu maraykanku aadka u qariyey war-saxaafadeedka oo sii socda ayaa lagu yidhi waxaa la helay xabaal wadareed ay ku aasan yihiin afar caruur ah oo laga helay nawaaxiga deegaanka ceel la helay meydadka la helay ayaa kala ah ayeyakaaha takar warsame oo lixdan sano jir ahayd iyo saddex ka mid a caruurtii ay ayeeyada u ahayd kuwaasoo dhammaantood lagu dilay weerarkii bishii tagtay ay africom ku beegsatay dadka shacabka ah laba caruur ah oo kale ayaa nolol iyo geeri midna lagu haynin kuwaasoo weli ku maqan gacanta saliibiyiinta africom waxaa sidoo kale war-saxaafadeedka lagu yidhi markii uu dhacay xasuuqii ay saliibiyiinta u geysteen qoyskan xoolodhaqatada ah waxa uu maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab bayaan ka soo saaray weerarka isagoo tacsiye u diray ehelada dadka la xasuuqay wuxuuna taliska africom faray inay soo celiyaan shuhadadii ay qaateen laakiin iskudayo quus ah oo ay uga luga baxsanaysa mas-uuliyadda gumaadkii ay geysatay iyadoo dadka ugu baaqaysa inaan la rumaysan war-saxaafadeedka kasoo baxay mujaahidiinta africom ayaa eedda wixii dhacay dusha ka saartay maleeshiyaadka soomaalida dowrkooduna waxa ay kusoo koobtay in goobta dhacdada ay ka daabushay dadkii la laayay si gurmad caafimaad ay ugu fidiso taasoo ah sheegasha ay africom ku duugaysay xasuuqii ay caruurta iyo dumarka ugu geysatay deegaanka oodweyne ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka sidoo kale warka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa lagu yidhi xogtan dheeraadka ah ee laga helay xasuuqa shacabkii lagu laayay oodweyne ayaa mar kale bannaanka soo dhigaysa cadaawadda gaamurtay ee saliibiyiinta waxa ay muujinaysaa heerka ay gaarsiisan tahay munaafiqnimada xishood la-aanta iyo anshaxumada taliska africom iyo hoggaankooda maanta runta bannaanka ayay usoo baxday africomna waa dembiilayaal isku darsaday xasuuq iyo qarinta xaqiiqada iskudayadii lagu doonayay in xaqiiqada lagu dafiro ama xeeladihii la damacsanaa in lagu khiyaameeyo bulshada way fashilmeen oo beentooda ayaa noqotay mid barax tiran inkastoo ay adeegsadaan halkudhigyada beenta ah ee dhowritaanka cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha haddana waxa ay mar kale saliibiyiinta africom muujiyeen dhaqankooda dhabta ah oo ah inay yihiin dhiigyo cabyo gacan ku dhiiglayaal ah yoolkooduna uu yahay inay dulmiyaan muslimiinta diintooda islaamkana zuuliyaan allah subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون
bayaanka ka soo baxay maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kusoo aadaya iyadoo dhowr jeer bayaanaad ka soo baxay taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika ay isku dayeen inay isaga fogeeyaan mas-uuliyadda gumaadkii wuxuushnimada ahaa ee lagu laayay qoys reer baadiye ah oo deganaa deegaanka oodweyne oo hoostaga degmada celgaras ee gobolka galgaduud inkastoo hadda la helay meydadka afar ruux oo ay halgod ku tuureen ciidamada africom waxaa weli ehelada dadkooda la dhibaateeyay codsanayaan inay helaan caruurta kale ee ee ku maqan gacanta Mareykanka ee nolol iyo geeri midna aan lagu ogeyn muddooyinkii u dambeeyey waxaa sii kordhay tacadiyaadka iyo gaboodfallada aan loo meeldayin ee uu taliska africom ku beegsanaya carruurta iyo haweenka isagoo ku andacoonaya inuu beegsanayo xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xasuuqii ugu dambeeyey ay geysteen diyaaradaha mareykanka ayaana ka dhacay deegaan hoostaga buurdhuxulle oo ka tirsan gobolka bakool halkaasoo ay ku dileen lix caruura iyo laba haween ah oo dhammaantood hal qoys ka soo wada jeeda aad baad u mahadsantahay maxamed cali dhanka kale waxgaradka beesha maxamuud hiraab ayaa ka hadlay xabaalwadareedka laga helay deegaanka ceel la helay ee wilaayada galgaduud halkaas oo ay ciidamada maraykanka ku duugeen carruur iyo iyadooda kuwaas oo ay duqayn ku dileen ciidamada africom بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الإخوة إلهي بان مهد عليه الناس سبحانه وتعالى هاي كوب كان وحان وتاغنا هاي دادك مسلمين تاهو وحكده هناي مرايكان دادك أكل هاي ميت كودي انتاس دورة هاي لوايي جهال لو دقال لوايي ميل لو رعا لوايي دادكاس ayaan kor taagannaha meydkoodii annagoo heer maxamuud hiraab ah odayaashii maxamuud hiraabna aan nahay meydkiiyaa ilaahay noo sahlay saakay subxaanahu wa tacaala allah u mahadceliyeenna nimankii munaafiqiintaha meeshii ay ka kaceen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naga kaafiyey ayay taagan yihiin dadkanaga waxaa laayey hoyooyinkii iyo ilmihii shanta ahaa iyo hooyadii ayaan kor taagannaha meydkoodii saddex ka mida iyo hooyadii labana way maqan tahay waxaan rabnaa maraykan ayaa laayey daroonis iyo ayrokobtaro iyo dadabaad oo wado ayuu ku laayey dadkaas waxaan rabnaa insha allahu tacaalaa ayaan ka rabnaa maraykanow xaquuqdii dadka aad u geysataa lagaa rabaa waxaan kaa rabnaa xaquuqda haddii aad maaragtay xaqbixi weydo insha allahu waan ku ognahay dhibka aad noo geyday ilaahay subxaanahu wa tacaala hay inuu amaahdana kaa gudo dadka soomaaliyeedna waxaan leenahay nin kastaba saasay ku imaane yaan la fadhin ninba caway cune maraykan aan iska fiirin aan ku wada jeesanno waad u jeediin ilmihiinna saasay u rushaynaya iyo dadkiinna dadka kale oo heer maxamuud hiraab ku aftirsada waxaan leenahay soomaaliyaaan nahay maxamuud hiraabaan nahay dowladaan inii wadnaa waa taad leheedeen ilmihiinna intaas meesha ku jiray maxaad u shoo sheegi weydeen oo aad haddaad waxgashiin oo aad waxgoydiin maxaa u sheegi weydeen waxba inaadnaan ahayn arrintaas xasan gurgurta inii amray amarkiisiina aad qaateen dhaladkii aad u dhalateen iyo magacii maxamuud hiraabna aad ka tagteen ayaan u sheegaynaa dadka muslimiinta meelay joogaanba inayan naga mid ahayn haddii ayan toobadkeenin waayo sababta waxaa ah intaasoo la joogay halkaana dadkiinni ku jiraa nama dhih way dhihi waayeen waxaan rabnaa arrintii xasan gurguurta u amray ayay fuliyeen maxamuud hiraab naga mid maahan fusuqa weeye munaafiqiin weeye ilaahay subxaanahu wa tacaalaahay waxaan leenahay dadka muslimiinta meel kastoy joogaan ninka muslinka ee dhibaatada halkaas ku haydo inay kala qayb qaataan ugu kaalmeeyaan owlaaddiisa la raadiyaan dadka soomaaliyeedaan leenahay intaasaan rabnaa insha allahu tacaala warkay ku soo koobayaa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آن- walaalayaalyaal ee rayaal waxaan ta- kor taagannahay hadda wakhtigan ceel helay duleedkiisa meesha qorraxdu u dhacdo meel ka xigta waxaan halkaa kula kulannay xawaal warade wadareed hal goda laysla geliyey oo carruurtii iyo ayeeyadood ay ku jiraan halkaasaan hubinnay oon xaqiiqa u aragnay Een maanta ka hor meel ay jireen ma aanaan ogeyn inay nool yihiin iyo inay dhinteen carruurtaas labaa maqan Een waxaan leenahay nin- ninka duqeeyo ee Ameri- ameerikaanka semberi waxa uu sheegaa waxa la yidhaha xuquuqul insaan laakiin xuquuqu insaanka annaga iyo isagu isku si uma naqa- uma naqaan annagu dad waxaan nahay muslimiin ah dadka waa duugnaa waa asturnaa waa maaragtay ku dadaalnaa shareecada islaamku say ogoshahay ayaan annagu wax ku ku- ku- ku duugnaa laakiin asiga aan xufrad ayuu isla geliyey inta qoday gudmeel cidlaa ku yaalla oo wax tartiiba iyo midna aan lahayn oo carruurtaas saddexdaa iyo hoo- ayeeyadood oo hooyadood dhashay ayuu ku riday godka Een, waxaan u sheegaynaa dadka soomaaliyeed nin kasta oo raaca een, wakhtiga hadda socda oo siraaca ah nin walba wuxuu la kulmi doonaa wixii uu ka oo maaragtay ay kuwaanu kala kulmeen ayuu kala kulmi doonaa waxaan leenahay dowladda ameerikaanka dadkaas reer miyiga oo maaragtay ayagoo soo hoyday oo xoolahoodii la jiifa ayaga iyo xoolahoodii uu hal meela ku laayay oo madaafiic la dhacay dayaarada maaragtay een, hawada ka ka- ka- ka laayay markii dambena uu soo qaatay maydkoodii Een, hadda annaga wax aan hayno kuwii kale male waxaan u baahannahay inta maqan een, oon annaga hadda meeshaan aanan ku haynin oo xawalwadareedkaan aan ka mid ahayn inaan helno ayaan ka aan- aan ka- aan ka rabnaa Ee, waxuu sheeganayay iyo waxuu soomaaliya u yimid iyo waxaa ku aragnana way kala duwan yihiin daafo badan oo kala degan degan oo dadka soomaaliya degan yihiin oo magaalooyin badan ah oo bay iyo bakool ay ka mid yihiin iyo ee, meelo badan ayuu sidaas u duqeeyey dad badan oo bermageytaa ku laayey xoolo ku laayey meeshaana dadkaas aan sheegayno iyo wixii hanti ay haysteen oo xoolaad ayuu ku baabi'iyey hadda waxaan leenahay kuwa la socda oo magaca sheeganaya maxamuud hiraab annagu odayaashii maxamuud hiraab nabadoonnadii yaan nahay waxaan maanta godka u nimid oon u faagnay een, raadin badan raadin badan lagu qaadatay inaan ogaano meesha ay ku jiraan alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hadda waa ogaanay si fiicanaan uga samraynaa awalna waa ku samarsanayn maaragtay dhacdada rabbi waa ku samarsanayn kuwa diida ma ahin kuwa waxaan ahaa wakti kasta een, sabar iyo maaragtay een, xasbunallahu wa nicmal wakiil ayaan leenahay marka waxaan leenahay kuwa so- een, maxamuud hiraab ka mid ah ama dad wax garanaya ay yihiin waad arkaydin sida loo xasuuqay wixii idinla dhashay iyo wixii idin dhalay say loo xasuuqa waad arkaydiin ameerikaanka aad ka dabaruc leehaydiin ayaa geystay adinkana aani kayrkiisa loo xirayow soo qoysa adiguna annagana waxaan leenahay halay heliddaa habeen loo lehe yaa ku hay kara ayaan leenahay meel waa la qabsan karaa hore waa lagu duuli karaa laakiin een, waxaa dhibaata ka jirta inaan maaragtay een, hal nin hal ninkeedii daba joogo aysan xalaaloon- xalaaloobaynin Ee, waxaan rabnaa on maanta isugu nimid inaan ka hadalno halkan waxaan ahay ehelada qoyska halkan lagu laayay waxaan ahay nabadoonka dadka halkan lagu laayay Een, waxaan awalan rabnaa inaan la hadalno dadkii maraykanka ahaa ee xasuuqay dadkii duleedka oodweyn lagu xasuuqay Een, ayadoo lagu xasuuqay haddana meedkoodii la dhaqaajiyey annagoo og inuu maraykan duqeeyey ayaa haddana waxaan weynay meedkoodii waxaan haddana weynay meel lagu aasay iyo qof maaragta waxa waaye sheegta ilaahay baa ku mahadsan subxaana wa tacaala maanta waxaan kor joognaa meedkoodii lagu xabaalay dadka aan aragnay ee ehelka nala ahaa ee qaraabada nala ahaa ee maraykanku duqeeyey oo si ula kac ah oo gardaraa u duqeeyey waxay noqdeen oon halkan ku aragnay saddex iyo hooyada oo macnaha oo maamadii ah Een, caruurta iyo maamada waxaan ku aragnay godkii waxaa maqan laba caruura waxaa sheegay maraykanka inuu hayo labadaas qofood soomaaliya in subaxdii la arko war loo sheego oo maraykanku iskaga sheego lama rabo annagu waxaa nahay waxaa la xasuuqay bermageydadeenii waxaa la xasuuqay waxaa waaye ee, ubadkeennii waxaa la xasuuqay hooyooyinkeen meel lagu duga annagoola aa ilaahay mahadiis waxaa ah maanta inaan raqdoodii oo waxaa waaye dhacaanku ka maaratay ka maaratay uu ka miirma inaan helno ummadda soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in siyaabooyin kala duwan inta loo dilo in sidaanoo kale loo sheegi doono haddaysan waxaa waaye ka istaagin dhibaatadan waxaa waaye maraykanku wuxuu sheegay laba cunug inuu haayo labadii cunug oo maraykanku sheegay ilaa haddeer wax uu ku wareejiyey eheladiisa lama- ma jiraan wax uu eheladiisa ku wareejiyey ma jiraan qof uu dhiiba ma jirto ilaa haddeer waxaa waaye waa uu iska haystaa waxaan ugu baaqaynaa owlaadda uu haayo inuu noo soo celiyo aan u aasanay si waafaqsan shareecada islaamka kuwa haddeer waxa waaye maraqdooda aan mahan ku aragnana een, eheladoodiiyaan nahay waxaan nahay waalidkood waxaan nahay kuwii la- ay la dhasheen waxa waaye aad ayay noo xanu- noo xanuujinaysaa waa wax ka fog bil'aadanimada waa wax ka fog islaamnimada waa wax ka fog maarata xuquuqda bil'aadanimada ama midda soomaaliya intaba ni- mid ka fog waa midaan waxaan rabnaa inaan la hadalno dadkii heer maxamuud heraab ee la socday sidaan dadka wax u xasuuqaya dadka sidaan wax u xasuuqaya dadkii la socday waxaa waaye damiirtiinnii waxaad ka gadateen maraykan waalidkeenna waxaa siisateen owlaaddiinni waxaa siisateen dollar dollaraa teleefoonkii lagaga buuxshay ilmahaadiina saana loo galay hooyooyinka waxaan rabnaa owlaaddeenni annagoo saan ay noo tahay oo oo waalidkeen saan loo dhibaateeyey waxaan ugu baaqaynaa maraykanka waxaan ugu baaqaynaa inuu owlaaddeennii noo soo celiyo owlaaddii inuu noo soo celiyaan ugu baaqaynaa waxaan nahay ehelkii dadka aad laydayaan nahay waxaan nahay ehelkii dadka aa qaadatayanna waxaan rabnaa inaad noo soo celido owlaaddii gacantaada ku jirtay aan u duuganno si si waafaqsan shareecada islaamka waxaan u sheegaa dadka ehelka dadkaan ka soo jeeda ee degan magaalada muqdisho ama degan dalka dibaddiisa waxaan u sheegaynaa in dadkii sidaas loo laayay inaad ka hadli weydaan ilaa haddeer waa ayaan darro ilaa haddeer inaad ka hadli weydaan ayaan darro in la dhibaateeyey wax ka baxsan bil'aadanimada lagu sameeyey fimil jiifa wax islaamnimada ka baxsan lagu sameeyey wax soomaalinimada ka baxsan lagu sameeyey inaad aamintaan oo maraykanku inii sheego layidhaa shabaabaa la laayay adiguna aad ku qanacdaan waa musiibo lagu karfana musiibo kale musiibo lagu karfana musiibo kale waaye in owlaaddiinni la laayo adiguna aad jijiiftaan dhanaan shabaabaa la dil dadkan waxay ahaayeen dad masaakiina waxay ahaayeen dad bermageyda ah waxay ahaayeen hooyooyinkii dalka waxaa lagu laayay si ula kac aha loogu duqeeyey